barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa maalinimo arbaca taariikhduna ay tahay koob iyo labaatanka bisha oktoobar sanadka laba kun iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud jirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah bandhig gaar u ahaa wax soo saarka haweenka oo lagu soo gebagabeeyey laascaanood waxyaabihii lasoo bandhigayoo dhan dadka aad bay usoo jiiteen waxaa ka mid ahaa unsiga oo lasoo bandhigay malabka oo haddana malabka wuu sii kala xag jiraayo malabkii saafiga ahaa waxaa la keenay oo kale decoration sidoo kale waxaad maqli doontaana dhallinyaro magaalada gaalkacyo ka hirgeliyey makhaayad laga helay cuntooyinka qaar ka mida wadamada gobolka kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka ka marnayn
axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay
ciyaari ayaad sidoo kale maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa sheegtay in lacag gaadhisa sagaaliyo toban bilyan oo doolar lagu musuq maasuqay afghanistan tan iyo sanadkii labadii kun iyo labadii arrintan ayaa waxaa shaaca ka qaaday xafiiska maraykanka u qaabilsan dabagalka howlaha dibudhiska afghanistan warbixinuu soo saaray xafiiskan ayaa lagu sheegay in kongareska maraykanku uu ansixiyey lacag ku dhow boqol iyo afar iyo soddon bilyan oo doolar tan iyo markii labadii kun iyo kowdii la riday maamulkii taalibaan ee ka talinayay afghanistan xafiiskan ayaa u qaabilsan maraykanka in uu dabagal ku sameeyo kharashka ku baxaya dagaalka ugu muddada dheer ee taariikhda maraykanka oo ah dagaalka afghanistan oo socday sagaal iyo toban sano shirkadda microsoft ayaa sheegtay inay xanibeen in ka badan boqolkiiba sagaashan mashiine ay adeegsanayeen ashufta ku hadlaysay afka ruushka kuwaasoo ah qolyaha kombiyuutarada jabsada rabeen ayna gacanta ku dhigaan shabakada weyn oo kombiyuutaraha si ay u awoodaan inay carqaladeeyaan doorashada maraykanka iyadoo shirkadu gacan ka helaysa amaro ay soo saartay maxkamad iyo weliba xidhiidh ay la sameeyeen shirkadaha adeega tiknolojiyadda ka bixiya wadamada kale waxaanay microsoft sheegtay ololaheedan oo socday muddo toddobaada kana dhan ahaa kooxda nashuftada ah ee gacanta ku haysay shabakada tracopt uu tilmaan u ahaa suurtagalnimada mar in laga carqaladeeyo codaynta maraykanka ee dhacaysa bisha noofembar saddexdeeda gudoomiye ku-xigeenka shirkadda tim bart ayaa waraysi uu bixiyo ku sheegay inay joojiyeen badi tasiilaadkoodii islamarkaana awoodooda ay meelaha ay beegsanayaan ku sarayn karaan la yareeyey
magaalada laascaanood waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey shirweyne gaar u ahaa haweenka dhallinyarada ah kaasoo ay dumarku ku soo bandhigeen hal abuurkooda iyo wax soo saarkooda warbixintan waxaa noo soo diray cabdikariim olon magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhowaantana waxaa ka dhacay shirweyne ballaaran oo ay isugu yimaadeen haweenka gobolka sool kuwaas oo kusoo bandhigaya hibada iyo ganacsiga iyo halcurinta ay iska leeyihiin miski cabdixakiin cumar ayaanu ka wareysanay shirweynahaasi iyo waxyaabihii laga soo saaray aad bad umahadsan tahay cabdikariin dhammaan waa salaamaya shaqaalaha v o a dhowaan bay ahayd afartobanki bisha iyo shan iyo tobankii bisha markaanu soo gabagabeynay shirweynaha haweenka gobolka soo la soconaya muddo laba cishaa oo afarta gelin ba ahaa runtii wuxuu ahaa shir markii hore saan ka filaynay si kasii qurux badan u dhacay wuxuu ahaa shir ay isku wareysteen dhammaan haweenka gobolka sool iskugu jira gabdhaha iyo hooyooyin iyo cid kastaba leh iyo gabdhaha waxbartay oo dhan waxaa kasoo baxay qodobo ay ka mid ahaayeen habluhu inay istaageeraan habluhu inay samaystaan dhaqaale iyagoo ay dib iskugu celinayaan hablaha waxbartayna taageeraan hablaha kale hablaha ganacsiyada waaweynle inay hablaha ganacsiya yar u sameeyaan sidoo kale waxaa ku jirtay fursad ay habluhu kusoo bandhigayeen hibooyinka u gaara ganacsi hadday gabadhu leedahay waxaa halkaa kasoo baxay sidoo kale fursadaha u bannaan gabdhaha jooga gobolka sool oo ganacsiyo badan oo meesha ka bannaana ayaa kasoo baxay miska shirkan aad qabateen oo kale waa kii ugu horreeyay oo magaalada laascanood ka dhaca oo haweenku ay isku wareystaan caqabadaha hortaagan waxyaabaha dhanka horumarkooda ay u baahan yihiin oo kale maxaa idinka soo baxay oo aad sodhan karayso horey baa loo sii socon karaa dhibaatooyinka qaarra waa lagu hortegi karayaa qaarra waa lagu xallin karayaa shirka laftigiisa
waxyaalihii inooga soo baxay waxaa ka mid ahaa hablaha inay ku duugan tahay aqoon fara badan iyo cilmi fara badan habluhu intii aad barteen in ka badan inay maskaxdooda ku jiraan wax badanna isdheeryihiin waxaa sidoo kale nooga soo baxday habluhu inay markan waqti xaadarkan iyo wixii ka dambeeya ay diyaar u yihiin iyagu inay iska caanqabsadaan waxaa jira caqabado badan oo hadeer ay kamid tahay hablaha kasoo baxay farshaxanka oo kale ah magaalada hore waxaa uga jiray wiilal farshaxamo iyo iyaga waa lasoo saaray laakiin habluhu weli maysa soo bandhigin markan waxaa u ahay fursad ay kusoo bandhigi karaan hadday noqoto farshaxan iyo farsamooyin gacantaba ah insha allah waxaa rajeynaa sanadka dambena inay soo baxaan hablo kale oo ku dhiirada iyo hablahan oo intaa kasii badiya hadduu lahaydu maxaad ku dhiirigeliseen taageerooyinkaad u ballanqaadeen iyo si ay ku guuraysan lahaayeen ma laga hadlayna
haa aniga qudheyda waxaan kamid ahaa dadkii hadda ka hor arrimaha inuu sameyna waxaan ugu kalifa waxaa kamid ahaa waxaan kamid dadkii yani ganacsi hore ugu leh oo weliba ganacsi cusub ahaa inaysan jirin dad kugu taageeraa haddaad hoosu dhacdi waxaa logale maxaa kugu dhacay laakiin ma jirto ciid kugu taageeraysa hadda laakiin waxyaalaha inaan sameyno oo dhallinyaradii u noqdo cid ay helaan cid taageerta cid idhahaan qofkaas ay gacan qabtay in aan sameyno dad iskaashan kara oo qofku haddii uu yani ganacsi la yimaado oo hoosudhac ku yimaado inuu helo qofka loo taageera marka markan waxaa u muuqataa inay guud ahaan habluhu iskarabsan doonaan insha allah dulaayin qodobadii ugu muhiimsanaa laga soo saaray ee laysla qaatay in la hirgeliyo maxaa ka mid ahaa oo haweenkuna si weyn ay ugu dhegtaagayaan mustaqbalka soo socdana wax ka tari doona inay horumar fiican hiigsadaan qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa habluhu inay samaystaan dallad hadday yihiin ururo iyo hadday yihiin gabadh keligeed meel iska taagneed oo kale waxbarashadii dhammaysay in marka hore ay isku yimaadaan oo ururada iyo gabdhaha la mideeyo kadib in la sameeyo dhaqaale lagu talagelayo gabadh kasta iyadoo ay saxiixi doonto intay bixin doonto markasta la arki doono dhaqaalaha in lagu sameyn doono hadday noqoto hooyo aan waxba haysan lagu talo gabadh ganacsi loogu sameeyo heer aan rajaynana ka qaybqaaban horumarka waaweyn ee ka socda gobolka sidoo kale roode xuseen cumar waxaay ka mid ahayd hablihii soo qabanqaabiyey shirweynaha haweenka gobolka sool waxayna si weyn rooda ugu mahadcelisay cid kasta oo ka qayb qaadatay haweenkana in la garab istaago ayay ku dhiirigelisay bulshada gobolka sool tirada kasoo qayb gashayna waxay ahayd barsentage ahaan celcelis ahaan ilaa laba boqol oo haween ah dadkii hal abuurkii iyo kasoo qaybgalayaashiiba iyo martidiiba ay gaadhay codsigayagii na soo ajiibay baan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waxay ahayd markii ugu horeysa ee shir haweenka uun isugu imaanayeen loo qabtay gobolka uqabanay waa laysku bartay waxyaaba aan la aqoon baan kusoo caanbaxay ama de aynu ogaanay in gobolkeeni available oo laga heli karo
bal qaybihii la keenay oo dhan adigoo bulshadeena dhagaysanaya u faahfaahinaya oo kale bal ka war
runtii waxyaabihii lasoo bandhigayo dhan dadka aad bay usoo jiiteen waxaa kamid ahaa unsiga oo lasoo bandhigay waxaa kamid ahaa malabka oo runtii de malabku inoo yahay inaga kaljar ahaan inoo yahay aadna looga xiiseeyo dalkeena iyo dunidaba oo hadana malabkuu sii kala xag jirayo malabkiisa haafigahaa baa la keenay waxaa kamid oo kale in la keeno fashion dhar fashion oo kale waxaa la keenay oo kale decoration laba hablood ay soo bandhigeen waxaa la keenay switis oo hadeer aan filaya in sanadkan labaatankalabaatanka lagu soo kordhiyey gobolka dan waxaanu ku dhiirigelinay inay banaanka keenaan oo bulshadii la qaybsadaan dan waxaa nooga timaaday bulshada dhinaceeda feedback wanaagsan iyo inay nagu dhiirigeliyaan iyo inay qofkii uu dareemo hore u socod iyo inuu horumaray
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasan nooco dadka fanaaniinta cawaale aadan iyo aamina afriig
axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo axdigiyo wadaajirkeenna anigu kolka weecan maayo adoo wehelkayga doonay adoo wehelkayga doonay waraabe ku siini maayo
wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo wanaagiyo dhalashadeenna waqaycana xoorimayo walalkay dhimashadiisa warmaha waafaysan maayo
hiddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo hidiyo waddankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno nacaanay uwan qalayno way dhankayga ka widmi maayo hiddaha dhaqankeenna waara anigu weydayni maayo cidiyo waddankan ku faano waraaqa ku doorsan maayo jacaylkan wadaafinayno macaanay uwan qalayno way dhankayga ka widmi maayo
canaha ruuxa wadaagnay wabayda u laaqi maayo canaawadi kara sandiisa dhammaanu walwaali maayo wanaaganigoo karaya waxyaalahu buuri maayo canaha ruuxa wadaagnay wabayda u laaqi maayo canaawadi kara sandiisa xumaanu walwaali maayo wanaaganigoo karaya waxyaalahu quuri maayo
haddaan wacaney haddaan wacanay heshiinay walaacii naga dhammaaye adow adow aynaan iswaayin adow adow aynaan iswaayin allow aynaan iswaayin
kalsoonidu waa muhiime sidaan adikuwa geshay uwayne gurigalkeenna uwayne gurigalkeenna allow aynaan iswaayin haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay heshiinay walaacii naga dhammaaye adow adow aynaan iswaayin adow adow aynaan iswaayin allow aynaan iswaayin
kalsoonidu waa muhiime sidaan adikuwa geshay uwayne gurigalkeenna uwayne gurigalkeenna allow aynaan iswaayin haddaan wacanay wacanay wacanay haddaan wacanay heshiinay walaacii naga dhammaaye alow alow aynaan iswaayin alow alow aynaan iswaayin allow aynaan iswaayin
kalsoonidu waa muhiime sidaan adikuwa geshay uwayne gurigalkeenna uwayne gurigalkeenna allow aynaan iswaayin allow aynaan iswaayin allow aynaan iswaayin allow aynaan iswaayin dhallinyaro iskaashatay ayaa dhowaan magaalada gaalkacyo ka hirgeliyey makhaayada loogu magacdaray dhalinsoor taasoo inta badan ay wax ka cunaan dhallinyaradu makhaayadan ayaa laga helaa qaar ka mida cuntooyinka gobolka warbixin haddaba makhaayadaasiiyo dhallinyaradaasi samaysatay ku saabsan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaha iyaga cabdiwaaxid macallim isaaq magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug muddooyinkii ugu dambeeyey waxa ay qaar ka mida dhallinyaradu oo ka hirgelinayeen ganacsiyo yaryar oo ay ku maareeyaan wax soo saarka ka soo gala noloshooda haddaba magaalada gaalkacyo ayaa dhowaan laga hirgeliyey goob ganacsi oo ku taalla dhinaca waqooyi taasi oo ay hirgeliyeen dhalinyaro isu tagtay liibaan faarax salwe waa milkiilaha xarun ganacsi oo loogu magac daray dhalinsoor waxay ku taallaa waqooyiga gaalkacyo v o a ayuu kaga waramay hirgelinta goobtan ganacsi iyo waxyaabaha ay kaga duwan tahay ganacsiyada kale ee ku yaala magaalada gaalkacyo liban v o a kusoo dhawow marka ugu horeysa
niyocad waxayd wax badan bay kaga duwan tahay markii loo eego horta dhalinsoor waa meel restaurantiya meherada anu aan ka hirgelinay maarata ethoobian foodiska oo kale maaragtay waxaan waddanka haddaan badanaa laga sameynaan laga furin aan kusoo kordhinay weeyaan marka niyo waxaan ka sameynaa bunkii iyo canjeeladaafidii oo ilaa dhowr nooc oo kala duwan ah oo de maadaama aysan lahayn meelo maaragtay magaaladu meelo waaweyn oo loogu tago oo maaragtay lagu qaxweeya aysan lahayn marka saasaan maaragtay ugu furnay maxaad u doorateen inaad samaysaan cunnadan nuucyada gaalkacyo laga heli jira aan ahayn yuhu waxaan u dooranay maadaama dee meheradaha hadda ay u badan tahay cunooyinkan maaragtay waddanka hadda ku badan oo bariiskan iyo baastadan marka maadaama hadda ay cunnadaas ku badan tahay baan annaguna waxaan go-aansanay inaan kusoo kordhino meel weyn oo etoobian foodiska oo kalea lagu sameeyo dhallinyaradu inay hal abuur ganacsi sameeyaan faa'iido ceenkee bay deegaanka u leedahay yahow dhallinyaradu inay sameeyaan faa'iidooyin badan baad ugu jidha maadaama dhallinyaradu ay yihiin dhallinyaradii waddanka ay maaragtay madaxdii mustaqbalka inay yihiin maadaama wax walbaoo hadda waddanka yaala nin walba oo dhallinyaraha markuu wax soo barto dee hadduu gacmaha ka laabto uu dhaho niyow shaqo unbaan sugayaa horta inaysan faa'iida lahayn uu ninka markuu wax soo barto uu asagoo hal abuur keensado markaas uu shaqo abuur sameeyo kadib maaragtay markaasuu ninka dhallinyarada hergaari karaa dhallinyaradu waxay u baahan yihiin maalgelin marka ay hal abuur ganacsi samaynayaan marka yaa ku maalgeliyey adiga ka ahaan niyahow waxay maalgeliyey bangi unbaan lacagtaan hadda ka soo qaatay maadaama dee aniga aan fikraddaa keensaday oo aan maaragtay fikrad aniga maskaxdayda ka timid ay ahayd marka aniga unbaa go'aansaday inaan maaragtay arrinkaas aan sameeyo ma jirtaa cid kale oo ku kaabaysa
may ma jidho cid kaloo ay kaabtay
dhallinyaro badanaa gaalkacyo joogta oo iyaga oo aan shaqaynin ka niya jabsan inay shaqo abuur sameeyaan marka tusaale caynkee abay u noqon kartaa inaad halkan hirgelisid niyahow dhallinyarada waxyaabo badan baan anigu haddaan kula talin lahaa maadaama dhallinyaradii ay shaqo la'aan yihiin inay maaragtay shaqo la'aan shaqo ay samaystaan wax walba ha ahaatee waxaad leedahay unbaad adiga mar kastana maaragtay faa'iido kugu jidhaa marka dhallinyarada waxaan kuga bogaadin lahaa inay ayagu shaqo samaystaan shaqo abuur samaystaan
waxaa ii muuqda dad badan oo xarunta ka shaqaynaya marka shaqa abuurkaaga waxay samaysay shaqa abuur kale oo dad kale ah marka imise qof ayaa halkan shaqa abuur ka heshay yahow hadda shaqadayda hadda aniga waxaa iiga shaqeeya adugu saddex qof oo laba dumara iyo iyo hal ragabaa is jooga marka shaqadan shaqa abuurkan sameeyey dad kale unbay faa'iido u noqotay oo dee shaqo iga sii faa'iiday marka intaasna waxaan si haddana waxaan sii jeclahay inaan maaragtay aan sii kordhiyo oo maaragtay aan shaqaalodad badan shaqaalaysiiyo haddii alla imtixaana in dhallinyaradu ay shaqo abuur ku dhiiradaan gaar ahaan marka ay noqoto in ay furaan goobo ganacsi oo makhaaxi iyo wax la mid ah aad bay ugu adagtaa marka maxaad ugu dhiirata adiga
niyahow waxaan ugu dhiiraday in maaragtay dadku ay ka faa'iidaan shaqa abuurka haddaan waa sameeyey oo maaragtay faa'iido laga helo saasaan ugu dhiiradaan ma jirtaa wax caqabada oo aad kala kulantay furitaanka niyahow may wax caqabada aan kala kulmay ma jirin wax soo saarkeeda ma yahay mid noloshaada kaafin kara haa aada iyo aad wax soo saarkaa wax badan buu ku bedeli karaa ilaa hayraad ku gaaraysa dhallinyarada gobolka maxay tahay fariinta aad fari lahayd ku aadan in noloshooda ay wax ka bedelaan niyahow dhallinyarada gobolka waxaan farayaa ama ku bogaadinayaa inay shaqaystaan nin walba maaragtay uu iska daayo tahriibtan iyo waxaan brograamkan hadda maaragtay yurubta iyo waxa loo ordayo oo nin walbana dee shaqa abuur asagu leeyahay samaysto oo waddankiisana maaragtay ku qanacsanaado
inkastoo dhallinyaradu ay wadaan dadaallo ay ku abuuranayaan shaqooyin iyaga u gaar ah islamarkaana ay magaalada gaalkacyo ka hirgelinayaan goobo ganacsi oo ay ku maareeyaan wax soo saarka kasoo gala noloshooda haddana waxa ay dhalintu la daalaadhacaysaa marxaladaha nololeed ee ku xeeran dhalinta soomaalida cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
markana dhegaystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo nuur bukhaari
kusoo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo waxaa xalay si rasmi ah u bilowday xilli ciyaareedka cusub ee koobka kooxaha horyaalada yurub ee uefa champions league xilli ciyaareedkan ayaa habeenkiisii ugu horreeyay ee tartankan waxaa guulo ku furfurtay kooxaha manchester united lazio club bruge yuventus barcelona iyo rb lipsig barcelona oo ku jirta gruubka g waxay shan gool iyo gool kaga badisay kooxda frankfros ee dalka hungary waxaana goolasha u kala dheliyey ciyaartoyda leonel messi ansu fati filip cotinio iyo betri oo toddobiyo toban sano jir ah laakiin waxaa kaarka casaanka laga siiyey difaacooda gerard bike goolka keliya ee kooxda frankfaros waxaa u dhaliyay ciyaaryahan igor karatin isla gruubkaasi kooxda yuventus ayaa laba iyo bar uga badisay naadiga dinamikif oo ka mid ah kooxaha caanka ah ee dalka ukrain labada goolba waxaa yuventus u dhaliyey laacibkooda cusub alvaro morata yuve waxaa xalay ka maqnaa xidigooda christiano ronaldo oo hadda karantiin ugu jira xanuunka coronavirus manchester united-na laba iyo hal ayay kaga badisay kooxda reer faranse ee paris saint german ciyaartaas oo ka dhacday magaalada paris labada gool manchester waxaa u kala dheliyey bruno fernandes iyo marcus rashford goolka keliya ee b s g waxa uu ahaa gool uu kooxdiisa ka dheliyey ciyaaryahan anthony marcial kooxihii kale ee xalay badiyey waxaa ka mid ah kooxda arby lipsig oo ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee jarmalka lipsig waxa ay laba iyo eber uga badisay kooxda istanbul bashaak shahiir ee magaalada istanbul kooxdan ayaa xalay ciyaartay tartankeedii ugu horreeyey ee koobka champions leaga taariikhda kooxda lazio ee dalka talyaaniga ayaa saddex iyo hal uga badisay brushia dortmund oo ka dhisan dalkaasi jarmalka jiro imobile oo weerarka uga ciyaara lazio ayaa gool dhaliyey goolka labaadna waxa uu u baasay ciyaaryahan akba akbaro kalabruj ayaa laba iyo hal kaga badisay zenit st petersburg ciyaarihii kale ee xalay dhacay chelsea iyo ishbiiliya eber iyo eber ayay ku kala baxeen kheynna waxa ay hal iyo hal la dhaafi weyday kooxda f c karasnadar caawana waxaa dhici doona ciyaaro ka tirsan tartankan champions league yurub kooxda bayan munik oo tartanka difaacanaysa ayaa martigelin doonta naadiga atletic madrid ee dalkaasi spain locomotive moscow waxay la ciyaari doontaa kooxda salisburg real madrid oo ah kooxda ugu hanashada badan tartankan ayaa la ballansan naadiga shakhtar donesk ee dalka ukraine inter milan oo saddex jeer ku guulaysatay tartanka waxay la ciyaari doontaa kooxda brushia monchen galadbakh ee dalka jarmalka manchester city ayaa la ciyaari doonta kooxda f c porto olymbiacos oo ay isku guruub yihiin manchester cityna waxay la dheeli doontaa kooxda maksey ciyaar kale oo isha lagu haya ayaa ah tan caawa dhex mari doonta kooxaha liverpool iyo ix atlanta oo xilli ciyaareedka lasoo dhaafay wacdar ka dhigtay tartankanna waxay la dheeli doontaa kooxda mitland natiijooyinka ka soo baxa ciyaarahaasi dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna xiga xubintii ciyaaraha waa naga intaa
haatana dhegaystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaanka qamar suugaani adaad dumarugsitu taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan kacsaday dartaa inay xidigu daman taswiirtaadan dayaxa jeclaysta inaan dul sudo waxaan kacabsaday dantaa inay xidigu daman xubnaha dunistooda iyo dareenka babiigayal dibnaha xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay xubnaha duunistooda iyo dareenka boggaydayal dibnaha xaday baa ku yidhi adan dadka ku jeclahay intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga adaan kugu daabaco waxaan degalkaaga digay halkii halkii halkii halkii ugu darocnay intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga adaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu darocnay uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga adaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu daracne samadan ku dayay wadaba markaani siri daruur qarisan ka baqe dawooy magacaaga bilan dhulkan damcaynan ku qoro erkiyo samadan ku dayay kodaabac markaani siri daruur qarisan ka baqe kaxeelfa gurbaan la tumay daabubita wuxuu ku yidhi ku dartay hay cilahe garaaca degmooyu adnuhu kaxeelfa gurbaan la tumay daabubita wuxuu ku yidhi ku dartay hay cilahe uduway injiraha qalbiga intaan dura xididadii uduway injiraha qalbiga adaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii ugu durocnay injiraha qalbiga adaan kugu daabaco waxaan degalkaaga dhigay halkii halkii halkii halkii
heestaasi ayaa ugu dambeysay barnaamijkeeni duhurnimo ee dhallinyarada maanta tan iyo galabta afarta galabnimo waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgeliya
adaa dumar ugu sito taswiirta dhandayaxa jeclayn